bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alamin wasabi ajmaciin xaalka hadda waa magaalada baydhabo meel fiican uu marayaa oo waxaa ka socda shir dib u heshiisiin ah wejigii koowaad oo shirkaas hadda waa waa waa soo dhammaaday waxaana furay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuuna ku saabsanaa marka koowaad in qaybta koowaad wuxuu ahaa in laga heshiiyo waxyaalihii dhacay oo ay ku jirto dadkii maaragtay la dileeyey guryihii iyo hantidii ku burburay maaragtay dhibaatooyinkii dhacay in laga heshiiyo marka qaybtaas ayaa maaragtay maalmahan oo dhan soo soco hadda marka wejiga koowaad heer gebagabuu maraya oo waaba dhammaaday shalay ayaa lasoo gebagabeeyey maanta wixii ka dambeeyana waxaa furmayfurmayba qaybtii labaad oo siyaasadda taasoo lagu jaangooyin doono xilliga ay dhacaysa doorashada koonfur galbeed soomaaliya taasoo maarag saddex aragti ay taallo aragti dhehaysa waa in waktigii waa dhammaaday doorashada hadda la qabtaa iyo aragti kaleoo dhehaysa waxaan iswaafajinay wixii baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo wixii aan iswaafajinay oo halkan sano waa dhammaynaynaa oo aragtida oo dawladda dawladdii cabdilcaziiz nafta gareer ah iyo aragti kaleo saddexaad oo dhehaysa meel dhexal iskugu yimaado doodaasaa socota hadda oo bilaabmaysa taasaa looga hadlaa doorashada waxaana la gaari doonaa go-aan ku saabsan arrimaha doorashada marka waxaana dhici doonta in meel dhexe in laisku yimaado oo lana cayibo maalinta doorashada koonfur galbeed ay dhacayso marka wixii horena waa laga heshiiyey wixii dhacay oo dhibaatooyin ahaa waxaan rajaynaynaa mar dhow in koonfur galbeed doorasho aadi doonta haduu ilaah yidhaahdo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen mudxileedkiisii afarta sano waa uu dhammaaday ayaa la leeyahay marka ka siyaasi ahaan ka aqoonyahan ahaan adigu in muduxileedka madaxweynaha uu dhammaaday sideed u aragtaa sideese doorasho lagu geli karaa dastuurka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu dhigayaa afartii sano in mar ay doorasho dhacdo marka way dhacday xilligaasi oo hadda waxay ku ekayd muduxileedka muduxileedkaas wuxuu ku ekaa sagaal iyo tobankii december marka markaasay ahaydba in doorasho la aado oo la qabto marka dagaalka dhacay iyo qallaasaha baydhabo ka dhacay iyo xasilooni darrada abuurantay iyo kacdoonka abuurmaybu wuxuu ka samaysmay ama ka bilowday doorashadaas oo waktigeeda la dhaafiyey taasaa keentay marka waa midaas marka maadaama dhibaatadaas ay keentay maxaa yeele siyaasadda iyo amniga o isku xiran yihiin haddii siyaasaddu khalkhal ay gasho amnigana ma jiraayo marka waxaa la rabaa marka in la sameeyo in laga heshiiyo maaragtay siyaasaddii si amnigii loo helo oo dagaalkii lagula jiray nimankii khawaarijta ahaana loo loo bilaabo waa in maaragtay la helaa waayo doorasho ay dhacdaa doorashadaas marka ka horna hade waxyaalihii yaraa dhacdhacayna la xaliyo wixii marka muddaa lagu mashquulsanaa maalmahan oo dhan adiga hadda taasi waa la dhameeyey odayaashii dhaqanka ah iyo guddigii farsamada iyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane sheekh aadan madoobe oo ilaa hadda magaalada baydhabo isla joogno iyo musharixiintii annaga dhank annaga musharixiinteenii wixii maaragtay muddooyinkanba gudahadal ku jiray adiga arrintii waa la xaliyey oo qaybta koowaad marka hadda waxaa la gelayaa doorashadii marka annaga waxaan qabnaa doorasho in waktigeedii la joogo xilligeediina weli laba bilooday hadda bil iyo xoogaa bay dhaaftay marka wakti badan ma sii harsana in doorasho la aado sagaashan shan xildhibaan ay koonfur galbeed leedahay dadkaasaa kala bixinaya musharixiinta ma garatay marka musharixiintana marka taasay aaminsan yihiin doorasho la aado kadibna doorasho markay dhacdo maamulkaas iyo hoggaankaas imaan doona uu ka qayb galo ama u bilaabo xoreynta iyo nadiifinta dalka ma garat waa gartay laakiin wejiga koowaad waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah in meg la kala qaatay megta la kala qaatay maxay ahayd bal inoo faahfaahi mudane
waxaa jira guri oo uu lahaa nin musharax madaxweyne oo farkeeti wasiir maaliyadna hore dowladda soomaaliya uga ahaa gurigiisaa la weeraray oo si khaldan oo sharci darra a lagu weeraray gurigaas marka dad badanaa ku dhintay oo rayid ahaa iyo dad ilaalo guriga ka ahaa oo aan dagaal iyo waxba ku jirin marka dadkaas waaye dadka maaragtay iyo dadkii dhaawacma iyo iyo gurigii laftigiisa oo aada loo burburiyey oo aada u burburay marka inahaas waaye in maaragtay la xaliyo oo hantidii meesha ku burburtay iyo dhibaatadii dhacdayna la xaliyo dadkii dhaawacmayna la daweeyo dhibaatadii dadkii loo geystay rayidka ahaa guryahooda lagu weerarayna in la maslaxo diyo la siiyo dawladdan arrintaas way garawsatay wayna ka bixisay xaalmarin iyo xumayn marka waana laga gudba hadda hadda waxaa loo gudbaa marka in la galo qaybtii labaad taasaana ugu adag waana baytulqasiid meesha loo socdo waxaa weeyaan waa siyaasadii weeyaan oo ah doorasho in la aado koonfur galbeed markay wakti doorashay hadda joogtaa wixii la isku dilayna doorashay ahayd marka waxaa rabnaa in doorashadaas la aado oo dadku markaas ay doortaan musharixiintii oo magaalada baydhabo hadda ku wada sugan dhammaantood jooga oo diyaar u ah inay doorashada ka qayb galaan in wakti la isla garto dowladda federaalkana ay arrintaasi maaragtay goobjoog ka tahay dhexdhexaadna ka tahay marka waktiga la isla garto oo maalintaas ay dhacaysaa la dhaho wixii ka dambeeya road maapkii doorashada lagu aadi lahaa iyo jidkii loo mari lahaa doorashada in laga shaqeeyay noqonaysaa ma garatay kaalinta odayaasha dhaqanka ma musharaxiinta iyaga ayaa ogolaaday in odayaashana qeyb ay ka noqdaan shirka dib u heshiisiinta mise waxa weeyaan odayaashu iyaga ayaa isu soo xilqaamay odayaasha dhaqanka ma maadaama arrin dhaqana meesha ay taallo moogtahay qeybna waa qeyb siyaasadeed qeybna waa qeyb dhaqan ah qaybtan marka oo hadda socotay wejigii koowaad inta badan dhaqanay lugaha la gelaysay oo wax la kala dilay iyo maaragtay maxay ahtay hanti la kala burburiyey waxaas marka odayaasha dhaqanka iyagaa hawsha iskale saasaa marka madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay shan iyo toban oday oo ugaasada dalka ah kuwaasoo loo xilsaaray in wixii dhibaato dhacayna ay soo ururiyaan kadibna xalkeeda ay dowladda soomaaliya iyo dowladda goboleedkaba la wadaagaan kadibna la daboolo oo la kabargareeyo dhibaatadii marka intaasay sameeyeen odayaasha howlahoodina hadda shalay iyo maanta meel gebagabay u marayaan inay soo gebagabeeyaan ayay sheegay shalay waxyar marka macno aan lahayn oo maanta ay dhamaystiri doonaan oo u dhiman kadibna waxaa weeyaan waxaa shalay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka mudane sheekh aadan madoobey uu furay shirkii qeybtiisii labaad oo siyaasadda ah ayuu ku dhawaaqay inuu furmay marka si rasmi marka maanta iyo wixii ka dambeeya loo gudageli doonaa ilaa caawa fadhiyada kulamadaas inta kulamadaasna waxay ku saabsan yihiin siyaasaddii iyo doorashadii waana meesha laisku haysto ay soomaali oo dhan ay soo wada eegayso adduunkana uu fiirinayo doorashada koonfur galbeed maxaa yeele koonfur galbeed mar walba waxay furo u tahay doorashooyinka soomaaliya macnaha meesha ugu horeysa oo markii madaxweyne federaal la doortay kadib maamul goboleedka ugu horeeya doorasho galaya waayo marka maamul goboleedyada dalkao dhan ayay saameyn ku leedahay puntland jubbaland hirshabeelle meel walba marka iyadaa lasoo wada fiirinaya sida doorashada koonfur galbeed noqoto ayay doorashooyinka soomaaliya o dhan noqonaya waa ogeed waagii farmaajo u joogay doorashadii koonfur galbeed oo xooga dhiig ku daatay si ay noqotay ayay meelo badanna saasoo kale noqotay marka meeshan adduunkana waa fiirinaya soomaalida kalena way fiirinaysaa maamul goboleedyadooda waa soo fiirina marka meel waxay noqotay aada isha loogu wada hayo oo maaragtay qaabka ay wax oga dhacayaan lawada eegaayo dowladdana lagu tijaabinayo aragtida dowladdana lagu qiimeynayo federaalka ah marka waa meel imtixaan adag uu yaallo waxaan rajaynaya inay dowladda ku baasi doonto oo ay keeni doonto xal ah in doorasho la aado dadkuna ay tartamaan kadibna hogaankooda si wada jira ciddii loo haddii madaxweynaha hadda joogana la doortana lala sii shaqeeyo oo markaa mataqaana garabkiisa la istaago haddii uu qof kale madaxweyne kale oo musharixiinta kamida musharixiintan kamida soo baxana in isaga maaragtay lala shaqeeyo dalkana maaragtay nabadgelyadiisa laga shaqeeyo kadibna loo gudbo marxalad ah in nimankan maaragtay dhibka badan layskugu tago jidadkii la furo oo magaalooyinkii la furo koonfur galbeed waa ogtaha meelaha ugu dhibaatada badan ayay ku jirtaa marka arrimahaasaa laga shaqaynayaa hadduu ilaah yihahdo mudane magaalada baydhaba joogtaa shirkan dib u heshiisiinta koonfur galbeedna qeyb ayaad ka tahay ma kula muuqataa in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday lafta gareen uu ogolaanayo in doorasho baydhabo ay ka dhacdo
adagoo ogolaanaya waxaa weeyaan hadee heshiiskiyaaba saas ahaaba in maaragtay la wada hadlo oo meeshii markaas mataqaanaa lagu heshiiyena la aado marka hadda wadahadalka qeybtiisa koowaad oo taas waa kuwa lagu wada jiray waa aqbalsan yahay midda dambana waa qeybu ka yahay oo asaga aragtidiisuu keensanayaa iyo wuxuu qabo ragga musharixiinta mucaaradkana aragtidooday keensanaya dowladda dowladda federaalkana waxaa jooga gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynahana wuxuu ballan qaaday inuu soo laaban doono marka arrimahaas waay arrimaha dood ka tahay marka waa lagu wada khasban yahay labada darafka wixii kasoo baxa natiijada kasoo baxda ee kulanka qeybta labaad wejiga labaad wixii kasoo baxa international communityga iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo soomaali maarata dadka koonfur galbeedba natiijada shirkaasay taageeri doonaan marka waa ku khasban yahay cid hor istaagi karta cid diidi karta male
ugu dambeyntii maxaa tale oo jeedin lahayd waxaan jeedin lahaan waxaan jeedin lahaa in marxaladan adag oo koonfur galbeed ay marayso si nabadgelyaa looga gudbo oo wadahadal iyo dib u heshiisiin iyo walaalnimo looga gudbo oo gacmaha la isqabsado lagana shaqeeyo sidii markaas maxay ahatay loogu diyaargaroobi lahaa midnimadeena loo xoojin lahaa howlgallada oo hadda maarata hirshabeelle iyo galmudug gebagebo ka maraayana koonfur galbeed laga bilaabo si dalkii dadkii laiskugu furo oo deegaanadii u nabadoobaan oo beerihii dadka u fashaan oo dadkii noloshoodii caadiga dib usoo noqoto oo dadkeenii jidadkii u furmaan oo noloshii caadiga soo noqoto oo abaarahan iyo dhibaatadan soo noqo noqoto in ilaahay in laga gudbaan rajeynaya biidni illahi tacaala marka adigu qaabkaasaan ummadda soomaaliyed waxaa ugu baaqayaa nabad iyo xasilooni gaar ahaan koonfur galbeed waxaa ugu baaqayana nabad iyo inay gacmaha isqabsadaan wixii khilaafaada dhexdooda ka jirin wadahadal iyo walaalnimo ay ku dhameeyaan